hay-adda hoggaanka waxbarashada dalka Sweden ee Skolverket ayaa keentay hindise cusub oo ku saabsan in fursad loo abuuro macallimiinta aan lahayn waxbarashada tooska ah ee macallinimo oo la siiyo agab ay ku shaqeeyaan iyo waxbarasho kooban si wax lagaga qabto macallinyarida ka sii daraysa ee dalkan Sweden waxaase durba aragtidan ka hor yimi oo dhaliilsan ururka dallada macallimiinta Sweden ee Lärarnas Riksförbund waxaana ka hadlaysa Osa Folén oo ah guddoomiyaha dalladaasi Vi är kritiska. Det här riskerar att ge sken av att har du bara tagit del av stödet...
waannu ka hor jeednaa arrintan waayo waxay macallinka qaatay in yar oo taageeradan ka mid ah siinaysa aragti ah inuu u dhaqmo sidii macallin waxaannu ognahay inaysan taasi wax badan ka qabanaynin yaraantii macallimiinta sharciyadda saxda ah leh yeelkeeda waxaan aragtidaa la qabin peter frederikson agaasimaha hay-adda maamulka waxbarashada oo sharaxaya sababta ay tilaabadan u qaadeen kunna ha två frågor eller problem i huvudet samtidigt. Viktigast är förstås det som eh, Åsa Fahlén här lyfte.
waxaa jira laba dhibaato oo aannu mar qura madaxa ku wada hayno midda ugu muhiimsanay waa dabcan tan ay foolin ka dhawaajisay oo ah in la isku dayo in la helo macallimiin leh kartida aqooneed ay ardaydu u baahan yihiin balse sidoo kale waxaan hortaalla dhibaato iyo xaqiiqooyin haatan taagan oo xal u baahan waxaa jira in ka badan soddon kun oo macallin oo aan lahayn sharciyaddii macallinimo oo wax ka dhiga imika iskuullada sweden marka waa inaan taageernaa si ay shaqadooda ugu qabtaan sida ugu wanaagsan ose folen ayaa mar kale ku dooday in tillaabadani ay ishaare khaldan siinayso ardayda oo dareemaysa inuu wax u dhigayo macallin aan lahayn aqoontii loo baahnaa islamarkaana aanay kala caddayn qaabka ay waaxda waxbarashada la tahay inay arrintani miradhal ku noqonayso ama ku noqon karto iyadoo wax kasta lagu samaynayo si degdeg ah peter frederikson ayaa mar kale ka jawaabaya Ja, det är ju ingen snabb kurs där vi är väldigt noga med att säga det är ett stödmaterial.
ma jirto koorso degdeg ah si cad baan sidaa u leeyahay waa agab uu macallinku taageerto maamul ahaan ama macallin ahaan inta markaa kadib waxbarasho macallinnimo qaadan doonta way adag tahay inaan imika sheegno balse sidoo kale wuxuu noqon karaa kaaliye macallin isagoo ka faa'iidaysanaya taageeradan maxamed xaaji radio sweden